جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon u warka subaxnimo howlgal qorshaysan oo lagu dilay askari ka tirsanaa baangaraafta murtadiinta ay tababartay dowladda saliibiyadda ee maraykanka ayaa ka dhacay magaalada muqdisho ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar dhabagalla u dhigay konoyo ka tirsan kufaarta kenya oo ku socdaalayay deegaan ka tirsan gobolka mandheera ee ku horjira gumaysiga kufaarta kenya ra-iisul wasaarihii hore ee kooxda riddada ayaa qiray in dagaalbeeleedyada ka socda qeybo ka mid a dalka soomaaliya ay hurinayaan siyaasiyiin ka tirsan riddada xildhibaan ka tirsan dowladda saliibiyadda ee kenya ayaa sheegay inay musiibo isku beddeli doonto qorshaha turkiga uu ku doonayo inuu shidaal kaga qaado dalka soomaaliya munaasabad lagu caleema saaraya suldaan cusub ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada jubbada dhexe maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee mudug ayaa dowlad diiniya u soo gebagabeeyey haweenka ku dhaqan deegaanka camaara ee wilaayadaas askar taayibiinna oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ee bakool wulaadda wilaayaadka islaamiga ee labada jubbo ayaa ku boorriyey dadka muslimiinta in xagga alla loo wada laabto si loo helo raxmadda roobka
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي waxaad wada dhegaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo haatanna ku soo dhowaada warkaas oo faahfaahsan howlgal qorshaysan oo lagu dilay askari ka tirsanaa baangaraafta murtadiinta ay tababartay dowladda saliibiyadda ee maraykanka ayaa ka dhacay magaalada muqdisho haddaba wararkii ugu dambeeyey howlgalladaasi waxaan goordhow wax ka weydiinay walaalkeed maxamuud sheekh axmed tooshow maxamuud jasaaka allahu kheyran walaalka abu xasaan bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ciidamada mujaahidiintu waxay howlgal qorshaysan habeenkii xalay ka fuliyeen gudaha degmada kaxda ee magaalada muqdisho waxayna howlgalkaasi mujaahidiinta ku dileen askari ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta gaar ahaan kuwa baangaraafta ay sida gaarka u tababaratay dowladda saliibiyadda maraykanka murtadka xalay mujaahidiintu ay ku dileen degmada kaxda ee magaalada muqdisho ayaa lagu magacaabi jiray suleymaan xasan waxaana uu askari dhibaato xoogan ku hayay shacabka ku dhaqan degmada kaxda ee magaalada muqdisho dhanka kale walaalka abu xasaan ciidamada mujaahidiintu waxay weerar qorshaysan ka fuliyeen gobolka mandheera ee ku hoos jira gumeysiga saliibiyadda kenya ciidamada mujaahidiintu waxay kamid u dhigeen kolonyo ka tirsan kufaarta kenya oo ku socdaalayay duulaadka deegaanka dhamase ee hoostaga degmada lefey ee gobolka mandheera kamiinkan ayaa allah fadligiisa khasaare kala duwan lagu gaarsiiyey saliibiyadda kenyaatiga howlgalladan ka kala dhacay muqdisho iyo sidoo kale madheera waxay imaanayaan xilli ciidamada mujaahidiintu ay sii kordhiyeen weerarada lagu naafeynayo cadowga allah waxaana ugu dambeeyey howlgal qaraxa oo mujaahidiintu ka fuliyeen degmada kaaraan ee magaalada muqdisho iyadoo allah fadligiisa qaraxaasi ay ku dhintay shan askari murtadiin ah kuna dhaawacmeen toddoba kale oo ku jira sargaal gaashaanla ahaa wajihaadukum mubaarak ra-iisul wasaarihii hore ee kooxda riddada ayaa qiray in dagaalbeeleedyada ka socda qeybo ka mid a dalka soomaaliya ay hurinayaan siyaasiyiin ka tirsan riddada sida warbixintan uu ku faahfaahinaya nuur cali warsame abuushayba mahadsanid abuushayba xildhibaan ka tirsan dowladda saliibiyadda ee kenya ayaa sheegay inay musiibo isku beddeli doonto qorshaha turkiga uu ku doonayo inuu shidaalka kaga qaado dalka soomaaliya marwaan maxamed ayaa warbixintan inoo haya xilli weli kooxda riddada soomaaliya ee waddo qorshaha shidaal saaminta sharci darrada ah ee dowladda riddada ah ee turkiga ka samayn doonta xeebaha soomaaliya ayaa waxaay soo taray hadallada ku aadan arrintaasi ee ka soo baxaya xubnaha murtadiinta ah murtad faarax macalin oo ah xubin ka tirsan baarlamaanka dowladda saliibiyadda kenya ayaa ka hadlay arrinta shidaal baarista ah ee uu sameynayo markabka turkiga u soo diray soomaaliya waxa uu sheegay in arrintaani aysan jirin wax faa'iido ah oo ka soo baxaya isla markaana ay dhici karto inay arrintaani noqoto mid musiibo isku beddesha oo dhibaatooyin hor leh sii abuurta arrintan ayuu sheegay inay wadaan madax dantooda fiirsanaya islamarkaana meesha soomaalidu ka sugayaan khayraad iyo cuquubo ku dhacdo maadaama aysan caddayn qodobada ay ku heshiiyeen turkiga iyo kooxda riddada waxaa weeyaan waa la sameeyey heshiiska hadda laakiin heshiiska waxaa daruuri ah in baarlamaankana la mariyo ummadda soomaalida loo bandhiga daruuriga markabkaa imaanaya ma dowladda turkiga leh ma shirkad turkiga ka tirsan baa leh ani hadda intasay kala yihiin ma garanayay ma shirkad dowladda ay leedahay oo turkiga ah adi mid alla mid ay tahayba oo imaanaysa baaritaanka waa in heshiiskii banaanka lasoo dhiga waxaa hadda ka- waxaa ka- waxaa- waxaa kugu daliil eh, oon kuu sheegaya waddan angola la dhaha A- afrika shidaalka ugu badan baa laga soo saara ummadda ku noolna maanta haddaad aragta fakrigooda soomaaliya oo burbursan ayaa boqolkiiba laba boqol maxay nolol dhantaa waxa weeyaan markii horena waa intay la- la- la- laaluush iyo gunne iyo maxay ahayd iyo fasaad uu galay ayaa qoyskii madaxweynihii haloodhon santos la oran jiray iyo gabar uu dhalay iyo wixii unbaa gacanta ku dhigay wixii ka soo baxayeyna eh, markii hore oo heshiiskaba uu heshiis khaldan ahaa oo lopsided ahaa oo iyaga faa'iidadii waddanka aanan lagu xisaabtamin haddana hari yaraa oo ka soo baxay waa wax lagala heshiiyey dadka markaa awoodda haystay marka waddankii heshiis baa la arkaa in la galay ma konton sana ma boqol sana ma laba boqol sana lama garanayo nin garanaya ma laha laakiin eh, eh, faa'iidadii ka soo baxday shidaalkaas waxay ugu turan tahay dadka ma jirto Eh, wuxuu noqon karaa the cast of natural resources waxa la dhaha jira inkaarta mase cuqubada khayraadna waxa la dhaha jira oo la arkaa baddaadina inay wareerto oo maaragtay laga hadlayo maxay ahayd eh, eh, eh, environmentka ay baabaado ummaddii waxba aanan ogu jirin dad kale un maaragtay ay wixii la wareegaan waxay la xisaabtameenna dad madax markaasoo faasidiin oo intay la xisaabtameen meeshii ay ku dhammaatay qofka isaga ahaa nigeeri buu leeyahay eh, cimri buu leeyahay wuu ka tegi wuu ka tegi maxaa hadda dos santos kuma jiro laakiin agreementkii beriga la seexay way ku qasban yihiin maantaba inay maaragtay ay angola ay noqoto waqti ay kaga bixi doontaan cid garanaysa maanta ma laha ani kulley ma garanay marka bedelkii khayraadka soomaalida uu noqon lahaa cuquba cuquba bedelku khayraad noqon lahaa ee faa'iido noqon lahaa cuquba noqon lahaa hadda waa in la ogaadaa wax lagu heshiiyey hadalka murtadkan ayaa imaanaya xili mashruuca dowladda ridada ah ee turkiga ay ku doonayso boobka shidaalka dhex cigaaga dhulka muslimiinta soomaaliya uu sababay khilaaf xoogan oo ka dhex qaraxay madaxda kooxda ridada soomaaliya iyo kuwa maamulada ashaadula dirirka ah ee dalka ka dhisan mahadsanid marwan munaasabad lagu caleema saarayay suldaan cusub ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada jubbada dhexe waa kan cusmaan axmed dhuubow waxay ahayd xaflad si heer sar ah loo soo diyaariyey taas oo ay nabadoon ku dooranaysay mid ka mid ah jufooyinka beelaha jareerweyne ee dega wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe xafladda oo ka dhacday deegaan hoostaga magaalada jilib ayaa waxaa ka soo qayb galay waxgaradka culimada ganacsatada dhallinyarada qabiilka jareerweyne iyo marti sharaf kale nabadoonka ayaa waxaa doortay jufada shiidle oo ka mid ah beelaha jareerweyne martisoor heerkiisu sarreeyey kadib ayaa la guda galay kelimaadka hadal jeedinta ee caleemasaarka nabadoonka cusub suldaan cabdiraxmaan cali cabdi oo ah suldaanka guud ee beelaha jareerweyne ee wilaayaadka jubbada hoose iyo jubbada dhexe wuxuuna magacaabay nabadoonka cusub beesha reer shiidle dhammaan macnaa mahadnagaan juhdigii iyo bihiyaayan iyo iskudubiridkii dadaalkii faraha badanaa iyo aadaanka mahadnagaan mayle nabadoonka oo la caleema saari maxamed siido kalfur sodhowaaw gacmo furanka sodhowaaw maylakii inka baahan yahay jifada reer shiidle kitaabkii ilaahay iyo sunnadii rasuulka ina ku hogaaminto iyo lakiinka bahaamin
intaasi kadib qaar ka mid ah waxgaradka beelaha jareerweyne ayaa dhankooda soo dhoweeyey nabadoon maxamed siidow xafladan oo maalintan beesha shiidla oo nabadoon ku caleema saaranaysahay oo suldaankeeda guudna yahay suldaan cabdiraxmaan cali cabdi marka haddaan shiidla aan nahay diyaar mu u nahay inaan jihaadka kala qayb qaadano naf iyo maal iyo markaas tabarta intii markaas ma aragtay tabarta ayna diyaar mu u nahay allahu akbar allahu akbar nabadoon maxamed siidow oo isagana xafladda ka hadlay ayaa beesha dooratay ee shiidla ka codsaday in ay la shaqeeyaan waxaad maanta ii doorateen inaan idinkugu xakumo shareecada islaamka ku dhaqanka shareecada islaamka allaahu akbar allaahu akbar beesheeda reer shiidle anna waxaa idinka codsanaa marka maadaama ani xilka ay ii dhiibteen aa idinka qaatay aan idin maqli oo idin adheeci idinkuna waa inaad i maqashaan oo ii addacdaan suldaan shuceeb xoghayaha guud ee golaha dhaqanka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo isna munaasabadda ka hadlay ayaa dhankiisa soo dhoweeyey nabadoonka cusub nabadoonka shiidle maxamed siidow waxaan leenahay soo dhowow ilaahay ha kaa dhigo kii ummaddaas ku hogaamiya ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa khayrka iyo wanaaggana u horseeda baashi reer shiidlena waxaan ka codsanaynaa nabadoonka maxamed siidow in ay ku garabsiiyaan ugu kaalmeeyaan gabagabada munaasabadda nabadoonka ayaa lagu wareejiyey kitaabka qur-aanka kariimka qoray iyo booshkiisa taas oo ay caan ku yihiin nabadoonnada lagu doorto wilaayaadka islaamiga ummadda reer shiidle adaka dhagto oo ballanqaaday waa kaaga ballanqaaday oo macnaa ummaddan kutaabkan adaka maamulo oo ballan qaade إن شاء الله تعالى اللهم فاشهد إيه، أب- كتابتي أنا هبدك ينديني ما يلا فضوية معناها إن أدك تدفعه أما النفطة آه، قريقا وعاكيقة باشر الشيط يا قدي بوشكنا واك أفر قصد يا كجرت وأنا بقوته
maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee mudug ayaa dowladdiin ee u soo gebagabeeyey haweenka ku dhaqan deegaanka camaara ee wilaayadaas cabdiraxiin sheekh cali ayaa warbixintan inoo haya dowladani diiniga loo qabtay haweenka ganacsatada ee ku dhaqan deegaanka camaara ee wilaayada islaamiga ee mudug dowladan ayaa socotay muddo afar iyo toban maalimood ah waxaana lagu baranayay arkaanul islaam arkaanul iimaan ixsaanka iyo salaada oo laga saxay dhammaan dadkii muslimiinta ahaa ee ka soo qaybgalay dowladda diiniga ah haweenka ayaa waxay ahaayeen haween muslimaad ee ka ganacsada deegaankaasi iyadoona dowladda ay ka faa'iideen haweenka muslimaadka ee ganacsatada ee deegaanka camaara ee wilaayada islaamiga ee mudug haweenka muslimaadka ayaa codsaday in loo soo celiyo dowladan oo kale si ay u bartaan culumta shareecada islaamka sheekh xasan ayaa kelimad towciyaa ka jeediyey goobta lagu soo gebagabeynayey dowladda diiniga ah macnay leedahay arkaanay leedahay muqtadaaday leedahay waxyaale ay keenayso oo ugu horrayso inuu qofku ilaahay rumeeyo subxaana wa tacaala laa ilaaha ila allahu dad badanaa yidhi laakiin aan ilaahay rumayn marka inaad ilaahay rumaydo oo tawxiidkiisa xaqiijido cibaadada keligiis inuu leeyahay halkaas ar cibaadadii aad barato markaan haddii lagu yidhaha qof hebel waxaa sii oo oga leexa asagaa leh wixii waa inaad leetahay qofkii hebel ah wixii uu lahaa halkaa la igu tiri haddaadan aqoon saa u siihi waa inaad taqaanaho cibaadaadahay cibaadadii inaad u khaliso inaad ku kufrido wax alla waxa la caabudayo ilahay ka suga inaad ku kufrido waa inaad ka fogaato waxa tawxiidkan kaa burinayo haddaad aqoonsiga uga fogaani maga taqaanid dhuxul nool iyo mid aan noolayn qof aan kala aqoonin makaan kala kala leexan karo haraan iyo bahal kaloo yaroo buluc ahoo waxba cunayn qof aan kala kala leexan karo waa inaad haraanka u taqaanaa inuu bahal yahay mudiyo wax dhiba kanna iyo bahal yaroo miskiina inuu yahay marka waa inaad kala barato waxa wax u dhibaya tawxiidkaada iyo waxa aan wax u dhibayn beecaada waxa wax u dhibaya iyo waxa aan wax u dhibayn waa waajib u saaran nabadwan axmed foolfoole ayaa isna kelimad ka jeediyey goobta wuxuuna ku buuriyey haweenka muslimaadka ah inay bartaan diinka islaamka faafiyaanna waxaa ii muuqanaysa maanta wujuuh aan aad u danaynayo oo ah in la yidhaahdo gabdhihii reer camaara oo ganacsatada ahaa dowraa loo qabto oo dowladaasu maxay tahay waa inay ganacsiga ay ganacsanayaan xaaraan iyo xalaal u kala loo kala soo sidaa ma ahan dowladu xarakatulshabaab almujaahidiin sideed bilood maalmo dhimanay hadda inta joogaan ka hor calal uusaa waxay joogtay muddo lix bilood iyo maalmo ah ninbaa inta meel usoo dheelmadabuu ile wargoor maatimi suyuniyoonu labadii jugoodba waa joogtay toddobadaa bilood wixii dhagihiina ku dhacahayey iyo lix bilood ka hor wixii ku dhacahayey inaa isi soo barbar dhigtaan adinkoo ka run sheegaya ilahina idin garasiyo xaqana alla idin fahamsiiyo haddaynu nahay odayaashii waxaan rabnaa inaad noqotaan hogaamiyaal diimeed qofaa wuxuu leeyahay aniga dukaankaygan waxa ii yaal anaa leh xaqdarasuu u yahay si aan ilaahay bannayn oo aan miisaankii saxda ahayn ama ribo haddaa u gadato ilaahay kuma bannayn mise waa been ka waran haddaad kiilo sonkor iga gadood iyadoo rubac dhiman iga cabirto lacagtii kiiladana iga qaadato adiga ma lihid xaaraana qaadato haddaba waa kuwan qaar ka mid ah haweenka muslimaadka dowladda diiniga loo qabtay oo ka warbixiyey dowladda iyo waxyaabihii ay ku soo barteen magacayga waxaa la yidhaahdaa xaliimo cabdulaahi geedi waxaan joogaa degmada camaara dowro laba asbuuc ah waxaan ku qaadanay duruus kala duwan sida arkaanta islaamka arkaanta iimaanka rugniga ixsaanka salaada iyo shuruuddeeda waxaan u baahannahay een, duruustan oo kale in loo soo celceliyo dadka kalena waxaan leeyahay ha ka faa'iidaystaan islaamka allaha guuleeyo gaalada allaha jebiyo faadimo maxamed daahir waxaan joogaa degmada camaara waxaan ku baranay duruuso kala duwan shuruudda salaada ayaan ku baranay iyo arkaanteeda salaadoona looga saxay waana mahadsan oo walaalihii soo qaban qaadiya maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee mudug ayaa dadaal ugu jira sidii dadka muslimiinta ay u baran lahaayeen diinkooda mahadsanid cabdiraxiin askar taa'ibiin ah oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ee bakool sida warbixintan uu ku faahfaahinaya cabdiqani maxamed waxay ahaayeen koox askar towbad keenayaal ah oo dhowaan ay soo bandhigtay wilaayada bokool kuwaas oo kasoo baxay safka maleeshiyaadka murtadiinta askartan oo tiradoodu gaaraysay lix askari ayaa kasoo baxay degmada xudur kadib muddo dhowr bilood ah oo halkaasi ay ku qaadanayeen tababar waxaana lagu soo bandhigay deegaanka koorkoor ee hoostaga degmada xudur markii towbada loo qabtay ayay la hadleen warbaahinta islaamiga ah ee andalus iyagoona ka warbixiyey qaabka ay murtadiinta uga biireen iyo waxyaabaha ay kala soo kulmeen nurow idinku dira deegaanka gudal warwarar roog horan dhan askari yahay kunagadi autobusyani walaan ishay dhaanay duufi reedatanu kaswaay muslimiinta bilikruwa usku dhan waloygal dhubuli furelyare isubahi atan hakaswaay ndi muslimka rowne aragya isku tabe tabar gaardi walaasaa mare reedano gaardigu dhammaadaya mid walkale bilaawile isku tabe maasha allah agay amni faylaga noola safayle safayle lahayn dhawaay saahibada imanka baagay intii waa muslimaan beli muslimiin dirugan kuwayaan beli galadaa ku tabaa taasaan baagi lahay aa maqaay ciidan ali uri deegaankana guudala sacadan aley korkorada ror alxamdulilah ilaahay ka mahadsan inioonetkiika murtadiinta ku tuubishangnay muslimiinta meetisku ku nool ummadii marida kabiirayna faylaantaawaya inansadin muqlum ogaaday hadigay sacadan leliyan ilaahay ka mahadsan markaan hore ka biiray tashkiil oo dhalinyaro jinkee iyo tashkiilyan markii tababar hamari walyarkan hamarina may mool gaardi gaardi wal habaarno may bad dugud dugudayoonay ilaahay mahadle sacadan leliitaata karkahaytu shiridimanban rigiyaal todoba qofasa ka bane rigi todoba qof hayna lama iriyaa shanna ka koyn ilaahay kamasaxaam maynka baagay ni walaaladay ilaahay hanku nagadaan walaaqayo tiruga miliyo tiruga ridiringaad ka jaraan mor muslum ni haynaya insheega banadun kubah ni hawbahay weeran walaal aku kubah gobolka meer muslimin tirud isku koy hura anatagee madaya mada binaawi ilaahay mahadle galko inti dugud horta ireedkiima marohay idoan iyoona meer musliminta tiidan roogda diinta taarla lag aayada roogda ini koy aroongayaanka baagay magay sida aliw maamud manuur xuseen guudal dhabatilama degmada koorkooraro dhubi waayareen ilaahay aan ku toobasheen intii anaa ku nagad shayddaangay galgalaysan shayddaan maskantooda dhablaa kulkulmay walana faydaa kulkulmila haddana ilaahay aan ku toobasheenay anteenaa ku hanuuno ilaahay au nagi ante diinta muslimka ka naga shayddaanlay maskantinoo dufeno heel isku daajisadaano heel jarana galan oo ka jaro haskuku dhuumanay waalidiinka ku dhuumanay walna dadkoodaa gobolkooda isku kaaraysananay makaasnaan inta diinta muslimka burburiyano ilin surunay ka kaadayano isku dareerano antukudne iyo kohay sababtana ka dhuumaday koy nagoy diintii muslimkii ka nagoy hanuun ilaahay intuu busheen madian habayle goobta iyo malaagaela hadale meenka baayoon inta ilaahay hanuuniyo hasku nagdaan ka baaga intale intaan ka dhagdo intale ka dhamado diinta muslimka le ka dhajaro intale ka nooladooda wilaayada bokool ayaa bilihii u dambeeyey martigelisay askarta aybiin ah ee isaga soo baxaya sufuufta murtadiinta kuwaas oo ka faa'iidaysanaya baaqyada hoggaanka mujaahidiinta ah iyo odayaasha dhaqanka mahadsanid cabdiqani ugu dambeyntiina wilaadda wilaayaadka islaamiga ee labada jubbo ayaa ku booriyey dadka muslimiinta in xagga allaah loo wada laabto si loo helo raxmadda roobka cabdiwahaab maxamed bukhaari ayaa warbixintan inoo haya xilli wilaayaadka islaamiga ah ee jubbada hoose iyo jubbada dhexe laga dareemayo kulayl xooggan iyo biyola'aan dadka iyo duunyadana ay si isku mid ah u wada sugayaan dhibicda roobka ayay wilaadda wilaayaadkaas dadka muslimiinta ah allaah u weydiiyeen in uu ku soo qaboojiyo raxmaddiisa roobka sheekh axmed abuyuunis iyo sheekh cali darwiish oo dhowaan ka qaybgelayay munaasabad gabagabo u ahayd kulan lagu heshiisiinayay beelaha bartire iyo cawliyahan ayay labaduba si isku mid ah kelimaadkoodii ugu soo xidheen allabari roobdoon ah waxaana kelimadda ku horreeyey waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose sheekh axmed abuyuunis in markaan nafta iyo naftiin walaalayaal aan wahaweydiisanan ilahi subxana wataala biasmaai lxusna wasifaati alculaa hello kuleel baa joognaa ilaahay madarna siiyo ilaahayna madarna siiyo allaahuma asqinaa haythan mugiihan allaahuma asqinaa haythan mugiihan walaa tajcalnaa min alqaanidiin ilaahay subxana watala waan weydiisanaynaa biasmaa'ihi alxusnaa wa sifaatihi alculaa in madar barakagow ilaahayna siiyo ilaaha subxaana wa tacaala maanta waad dareemaysaa waa og tahay ilaahay waa arkaysaa ilaahay waa u jeeddaa in maanta magaalooyinkii iyo baadiyadii iyo meel kasta oon ka jaro ilaahuna waraabi ilaahayna waraabi ilaahayo madar kheergo ilaahuna sii oo aan ku fidnoo weyna ilaah subana wataala na sii ilaah subxana wataala adaa gacantaada waasac tahay ilaahayo subxana wataala adaa waa ku weydiisanaynaa cid kale maanta waa weydiinayno ma jarto adigaan ka ahayn ilaah subxana wataala na waraabi
sidoo kale ayuu waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish isagana allaah muslimiinta u weydiiyey inuu u furo raxmaddiisa roobka ilaahay subxaana wa tacaala haydin barakeeya sida waaligu inoogu duceeye ilaahay subxaana wa tacala waxaan weydiisanayaan raxmaddiisa inuuna siiyo ilaahw roobna siiya ilaah waa oomanahayyna waraabe ilaah waa oomanana waraabe ilaah waan kululnahay kuleel iyaa jira ilaahwna qabooji ilaahwna qabooji yaa rabbi biasmaa'ika alxusnaa wasifaadka alculaan kugu baryaynaa raxmaddaadoo degdegana sii oo caajil oo hayra caajila ilaahuna sii midaan madarro iyo dhib iyo waxba wadan ilaahu rabbiyowna sii xoolihii iyo bahaaimtii iyo dadkii iyo cibaadii iyo bilaadiiba wada ooman yihiine ilaahu raxmadaada nala soo gaar gacanta rabbiya inugu filan oo waasica ilaaha gacmaha u horsanayna subxaana wa tacaala inuu raxmadiisana siiyo inuu naga ajiibona waan rajaynaynaa waan ku rajaweyna biidni illahi tabaaraka wa tacaala ducada wulaadda wilaayaadka islaamiga ah ee jubbada dhexe iyo jubbada hoose ayaa ku soo aadaysa xilli biyola'aan iyo daaqxumo ay dareemayaan dadka iyo duunyada ku dhaqan wilaayaadkaas waxaana allaah ka rajaynaynaa in uu noo aqbalo ducadooda aad buu u mahadsan yahay bukhaari warbixintiisa waxay u dambaysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alle idna waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu